dhowaada barnaamijkeena heesaha ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka aan ku bilaabayo waa mid aad u gaaban waxa uu naga soo gaaray asxaaba uga horeyso hooyo raaliyo xaaji yuusuf aabe cabdi ibraahim ayaa ku jira iyo sidoo kale jaamac cabdul ibraahim iyo maxamuud cabdi ibraahim iyo xabiibow cabdi ibraahim iyo bashiir cabdulaahi cismaan dhammaan reer xaaji yuusuf iyo reer ibraahim faarax waxa ay hambaliyo dhalasho ah u dirayaan maxamed cabdi ibraahim iyo hibo moomin cabdi oo dhowaan wiil ugu dhashay degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi cabdiwahaab maxamed cabdi ducada waa xaggiina baa layidhi cabdiwahaab oo muqdisho ku dhashay waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii weynaadaa ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxu tara aamiin aamin caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo nuur iyo hooyo nadiifo muuse aadan hooyo hodan ibraahim xaaji cali iyo zahre maxamed aadan muno cusmaan hodan aadan sheekh axmed muuse aadan siciido muuse aadan cabdulaahi cali aadan cabdilatiif cali aadan ayaan sheekh maxamed saalax cabdi maxamed diirshe cabdiyare iyo sheekh yuusuf iyo dhammaanba reer aw aadan reer sheekh maxamed saalax iyo reer cabdirashiid maxamuud waxa ay kala joogaan dhammaantood soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan cali sheekh maxamed saalax iyo kowsar cabdirashiid maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebana uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba
aamiin ayaan anigana ibraahim u raacinaya bal heesta ugu horeysa barnaamijka haddaad bal daf noo soo tirahdeen waxaan usoo qabanaynaa caasha dhegeystayaasheenna muna waxaa heestaasi ku luqeynaya cabdi shire jaamac
dhinacii dhambaalada mar kale haddaan dib ugu noqonno assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan annagoo kale ah baa layidhi aabe mursal maxamed aadan iyo hooyo xabiibo xuseen aadan cabdulaahi mursal ibraahim mursal cadow mursal iyo sidoo kale kalatuumo mursal iyo dhammaan reer mursal waxay kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda iyo asxaabta qaaliga ah baa layidhi ee kale ah daahir manuur iyo aadan ibraahim xaydar wuxuu ku magac dheeryahay ene gabow iyo cabdulaahi maxamuud malesiya lagu naanayso iyo taliya firig waa layidhi axmed dey maxamed cabdiraxmaan iyo axmed cabdi nunow iyo duniyo derey waa duniyo dere madhere baa loola jeedaa duniyo dere baa qoran iyo sidoo kale faadimo cumar iyo maxamed kuule iyo axmed makindi baa layidhi iyo cabdi maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaantood waxay tahaniyad dhalasho oo farxadla u dirayaan maxamed sokor mursal oo ku magac dheer weyso iyo faadimo siid cali ugaas oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo xaafadda wadajir isku waara baan leenahay yidhaahdeen ubad khayr qabana rabba idinkala siiyo anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray dawaaf macalin jaamac iyo axmed cabdi shire cabdiqani ciise nuux iyo maxamed jaamac yuusuf iyo maxamed khaliif cabdi iyo maxamed axmed cabdi shire iyo maxamed ciise nuux waxaa dhammaantood ay ku nool yihiin dunida daafeeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad wadajira halkan ay ka gaarsiiyaan barqad qaadi siciid ismaaciil iyo marwadiisa nafiisa jaamac xasan oo arooskooda uu ka qabsoon bay yidhaahdeen waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad uga diraan barqad qaadi siciid ismaaciil iyo nafiise jaamac xasan oo isguursaday waxaanay leeyihiin arooskiina ah allah ka dhigo kii aad kala kulantaan nolol raaxo badan eebana oo wada kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahimow heesta xigta ee barnaamijka haddaan soo qabto waa codadka labada fanaan khatra daahir cige iyo cabdulqaadir jubba heesta ay wada jirka ugu luuqeeyaan ee jacayl ma halmaami karo
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga
هذا الوالد ما تذكره حبارة ذبودنا هذا الوالد ما تذكره حبارة ذبودنا عيدار تميل كرو تعال كرو
hadal waalid ma diidi karo xabaarada buu dhala hadal waalid ma diidi karo xabaarada buu dhala caydaarta ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa haddii haddii haddii arrinigu wabsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu wabsaday xaggeen talo kaga hagaaga xaggeen talo kaga hagaaga
hayraarta jacaylkayo haddana hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay codsaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn hayraarta jacaylkayo haddana hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay codsaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn haddii haddii haddii arrinigu horsaday xaggeen talub kaga xaggeen talo kaga hagaaga haddii haddii haddii arrinigu horsaday xaggeen talub kaga xaggeen talo kaga hagaaga
hamada beenay tidhi abbahu waxba mahad rabeen hamada beenay tidhi abbahu waxba mahad rabeen haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tartaa hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahad rabeen hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahad rabeen haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tartaa haddii haddii haddii arrinigu habsaday ilaahba hagaajin ilaahba hagaajin doone haddii haddii haddii waa hagaag jecel ma hilmaami karo iyo codadkii cabdiqaadir jubba iyo qabsa daahir ciga intaasaan kaga gudbaynaa dhankii dhambaalaad haddaan ku noqonno caasho dhambaalkan waxau naga soo gaaray aabe maxamed guraase iyo hooyo kaltuumo macalin xasan iyo hooyo ruqyo macalin xasan dhammaan reer macalin xasan hooyo faadumo cabdi hooyo xariiro cabdi eedo mahado eedo fawsiyo aamiin maxamed guraase iyo waxa ay yidhaahdeen zakariya maxamed guraase iyo samse maxamed guraase dhammaanba reer maxamed guraase iyo waxa ay yidhaahdeen alfanaan f j salim iyo cali xariid cabdi iyo cabdiraxmaan maxamuud iyo cabdirasaaq axmed cumar aadan axmed cadow iyo waxay yidhahdeen axmed cali cumar dhammaan kooxda kubadda cagta ee white eagles f c waxayna taaniid ka diriyaan meherka farax maxamed guraase iyo mahado siyaad santuur oo ay leeyihiin meherkaasa idin horseeda guur qeyrqab aamin ayaan leenahay waa hagaaga haddaan heesta xigta ee barnaamijkan soo qabto ibraahimno waa maryan maxay odhan fanaanka alla maxay odhan fanaanka ibraahim baad locodkiisa waxaan moodayaa mirii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaguna ma oga waxaan moodiyaa mirihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodiyaa malabkii shinnida iyaduna ma oga waxaan moodiyaa mirihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodiyaa malabkii shinnida iyaduna ma oga alla waxaan moodiyaa mirihii jannada iyaduna ma oga alla waxaan moodiyaa malabkii shinnida iyaduna ma oga waxaan waxaan moodayaa miraa la daayey mirka bixay habeenkii ayaduna mawda waxaan waxaan moodayaa miraa la daayey mirka bixay habeenkii ayaduna ma ogaa macnaha macnahan garabo mayadow daran haadu macan macaan mayadow daran haadu macan macnaha macnaha laka rabo mayadow daran haadu macan macaan mayadow daran haadu macan markii aan hordhigo allaynuu milan tahay alla markii aan hordhigo aynuu milan tahay aygu mahdi aygu mahdi ay alla maxay yooran madowgii maxay yooran alla hayuu maxay yooran madowgii maxay yooran yarku maxay yooran maryaan maxay yooran alla maxay yooran madowge maxay yooran alla hayow maxay yooran madowge maxay yooran yarku maxay yooran maryaan maxay yooran waxaan moodiyaa sida maya ubaxayaduna mawga
maryan maxay odhan iyo codkii ibraahim baadil ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada casho waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaa ugu horeeya axmed maxamuud geede qorow iyo cabdulaahi maxamuud geede qorow waa tahniyad waxaa kaloo ku jira cali siciid maxamuud geede qorow iyo aadan maxamuud geede qorow cabdiraxmaan cali geede qorow iyo bashiir cali geede qorow cabdinuur cali geede qorow waa dhammaan ilmo geede qorow axmed cabdulaahi xaaji aadan iyo sidoo kale xaawo maxamuud geede qorow iyo nafise maxamuud geede qorow maryan cali geede qorow iyo sidoo kale dahabo maxamuud geede qorow iyo xabiibo cabdi warsame iyo dhammaan reer geeda qorow oo kala jooga maraykanka iyo kanada iyo soomaaliya waxay tahnida roos u dirayaan cumar axmed cali geeda qorow iyo maryan xuseen maxamed macow arooskoodu ka dhacay waddanka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda maalintii jimcaha ee shalay oo bisha februarina ay ahayd baa la yidhi laba sanadka laba kun sideed iyo toban waxa ay ugu duceynayaan arooskaasi ka dhacay magaalada jidda ee dalka sacuudi arabiya ee dhex maray maryan xuseen macow iyo cumar axmed cali geeda qorow waxay leeyihiin allaha ka dhigo labadii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamiin waa tahay dhambaalkana waa dhambaal dhalasho ah waxaa wada jir noogu soo diray milyuun ibraahim cumar iyo muscab ibraahim cumar iyo cabdixaaq ibraahim cumar suheyb ibraahim cumar hooyo dalaayad maxamuud cali iyo caruurteeda ah cabdisalaam cabdulla xasan iyo waxay yidhaahdeen nuur bila cabdulla xasan jesto iyo canab cabdulla xasan iyo kowsar cabdulla xasan iyo caasho cabdulla xasan yusro cabdulla xasan iyo cabdimadoobe xasan cumar iyo caruurtiisa deeqo maxamuud iyo waxay yidhaahdeen fana xasan cumar iyo xaaskiisa salaado afrax iyo caruurtooda iyo axmed xasan cumar iyo xaaskiisa safiyo iyo caruurtooda iyo maxamuud xasan iyo xaaskiisa xamso cali qoorgaab iyo caruurta iyo cali xasan cumar iyo xaaskiisa maryan iyo deeqo maxamuud cali iyo caruurta iyo waxay yidhaahdeen raaxo maxamuud cali iyo caruurta iyo waxay yidhaahdeen abtidaahir maxamuud cali iyo aabe maxamuud cali iyo dhammaanba reer xaaji jibriil iyo reer maxamuud cali nuur dadkaasna waxa ay ku kala nool yihiin soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxaana ay taaniyo dhalashaa u dirayaan caasho ibraahim cumar iyo maxamed cabdulla xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tiisoo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim bal heesta xigta ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhinacaaga haddaan ka daawoobo dar alle mar kale dib uguma noqdeen waa waayo waayo iyo
jifmadayaan kusi weydaa
Thank you.
waataa ibraahinow hadday aan dhambaalka ugu dambeeyo dhinacayga aan soo qabto waxa uu ka yimid waa tahniyad aroos baa la yidhi waxaana diraya dad kala dadka kale ah ayay faadimo nuur cilmi iyo hooyo nadiifo muuse aadan hooyo hodan ibraahim xaaji habaryar sahar maxamed aadan iyo habaryar xaawo muuse aadan habaryar saciido muuse aadan iyo habaryar basro muuse aadan habaryar muno cusmaan xasan iyo eedo aamino sheekh maxamed saalax eedo canab ibraahim xaaji abti axmed muuse aadan iyo abti cabdulaahi cali aadan iyo abti cabdiraxmaan cali aadan wuxuu ku magac dheeryahay dhamuke iyo cabdi cumar maxamed aadan adeer yuusuf sheekh maxamed saalax iyo adeer cumar sheekh saalax iyo adeer axmed sheekh saalax iyo ugu dambayntii baa la yidhi ha ka tegina cabdimaalik cali aadan iyo cabdi maxamed dirsho cabdiyaro ku magac dheer iyo sahro faarax iyo farxiyo warsame iyo xaawo cali dhuubow iyo khadiijo faarax iyo felis abukar cali ha ka tegin baa layidhi haddana gadaababa laga soo taxa waa tahay dhammaan laakiin aakhirka waa dhameeyey dhammaan reer aw aadan iyo reer sheekh saalax oo kala jooga dibadda iyo dalka baa layidhi waxay tahniyad aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi farta iyo faraatigahay cabdiraxmaan cali saalax iyo gacli sidiisa baa layidhi kowthar cabdirashiid maxamuud oo arooskoodu uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi maalintii axadda oo taariikhduna ay ahayd baa layidhi sideed iyo labaatankii bishii january hadduunan dhaafna ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaban kala hela aamiin dhambaalka ugu dambeeya ana caashi gacanteeda wuxuu naga soo gaaray hooyo triig bashiir caleen iyo jacfar cabdikhaliif ibraahim cabdikhaliif iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdikhaliif iyo jees cabdikhaliif iyo nimco axmed sheekh bashiir axmed sheekh amiire axmed sheekh iyo moxamed cabdi bile iyo qadar cabdi ammaan dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay hambali u diraan siciid cabdikhaliif iyo farxiye aadan ibraahim oo gabray ugu dhalatay goday waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaan leenahay noqo tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda manfacda aamin ayaan anaguna leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya mar haddaad akhriso ibraahino bal heesta ugu dambaysana ku dar mala dhaayahaygaay calaf lagama dhuuntee hee dhakhtar baa sukaan qore waa garta dhakhaatiirta dadkana ma isku qoraa dawooyinka la ogeyn ibraahino
adkii macaanaa fanaanka waa maxamed cali burci heestaas ayaana dabcan gabagabo u ah guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono haddii aad leydmo waxaan aniga iyo ibraahim idinkaga tegaynaa sidaas iyo
hadduu dugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuftay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa sare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay suken dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay suken dhiigay dakhtar bay suukiin qori adna weheli madhaatan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaatan adna weheli madhaatan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaatan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaatan adna weheli madhaatan geeliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin duuxii walaadbahaai wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geeliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa diyalhaw umalaynine duuxii walaadbahay wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladaayahaygaay calab lagama dhunteen maladaayahaygaay calab lagama dhunteen kitaabay sukendhigay maladaayahaygaay calab lagama dhunteen maladaayahaygaay calab lagama dhunteen kitaabay sukendhigay dhakhtar bay sugeen qoray aadna weli madhaadanid dhakhtar bay sugeen qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid dhakhtar bay sugeen qoray aadna weli madhaadanid dhakhtar bay sugeen qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid iga ruux la dhalay baan ku dhadooodiyaayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiyo wadna kugu dhoweeyaa sida ruux la dhalay baan ku dhadooodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta kaa ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiyo wadna kugu dhoweeyaa maladaayahaygaay calab lagama dhunteen maladaayahaygaay calab lagama dhunteen kitaabay sukendhigay